waa mahadsan tahay walaale waa ku mahad celinaya aniga waxay la tahay marka koowaad waxaan hambalyeyneynaa runtii dhul maaragtay nimankaas cadowga ah ummadda soomaaliyeed kala ragaadiyey ee dhibaatada badan ku wada dhulalkii ay gacanta ku hayeen in laga qabto oo guluf lagu qaado oo maaragtay dhulkii dib gacanta dowladda soomaaliyeed iyo gacanta dalka soomaaliya ugu soo u soo galo horta waa aad baan usoo dhaweyneynaa waan u hambalyeyneyna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka sida guud ahaanba guulaha ay bilaabeen inay maaragtay waayahan dambe ay ku dhaqaaqaan laakiin arrin walbaaba waxay wadataa guul walbaaba waxay wadataa caqabadaheeda iyo jallenjigeeda ay wadataa marka waxaan isleeyahay anugu ciidanka soomaaliya oo aan ognahay duruufta ku nool yahay iyo sida uu maaragtay ku shaqeeyo iyo tabartiisa iyo awoodiisaba iyo mar walbaba inaanay ka maarmin inay ciidamada kale oo ajnabiga ah dalka joogo amisom inay noqdaan kuwo mar walbaba ku maran oo inay la howlgalaan mooyaane aan keligood dhaqaaqi karin oo taas la raba ciidanka soomaaliyeed inuu ka baxo oo ay noqoto ciidan isku filan ciidankii amisom toban sana u buuxsami rabta welina ciidanka soomaaliyeed inuusan qaangaarin baad moodaa marka qaangaar la-aantaasi waxay keenaysaa in cilado iyo farsamooyin tiro badan ay ay ay kusoo baxaan ciidanka oo arrintaad ka warramaysa hadeerta in amisom ay ku raagsa dalka waxaad leedahay dhanka ciidamada soomaalida mar walba dibdhac ku tahay waa midda ciidanka soomaaliyeed hadeertaan waxaan arkaya eedeymo las laisku laisdhex marsiinayo oo laleeyahay ciidanka amisom nalama socono nooma soo gurman arrinta u dambeysa oo shalay dhacday oo gobolka shabeellada dhexe ka dhacday ruunirgood iyo eryadooda marka ku raagidda amisom ay kusii raagto ciidanka soomaaliyeed dacfigiisa iyo tabar daridiisa ayaa sii ziyaadaysa mar allaaliya markay ciidamada ajnabiga ahi ay ay dalka sii joogaan marka taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad waxaan waxaan leeyahay yacni qorshaha dagaal oo masalan meel mucayana la rabo ama deegaan gaara la rabo in loo looga howlgalo midaan dhamaystirnayn buu egya ka dhamaystirnayn dhanka ciidanka iyo cududda dhanka xogta dhanka maaragtay logisticada ciidanka ciidanka nalama soo gurman sidaas awgeed baan hubkii aan haysanay iyo ciidankeeni in kamida maydkoodii aan uga soo tagna meeshii yani waxay muujinaysaa logisticada yaraanteeda iyo meeshaas see waxu dhaceen markaad dul istaagto in amisom ay goobta tegi weyso waxaad ogta amisom ayadaas ku gurma meelaha qaar caalcadda watay gurmalaadu ka dhacday marka see bay u dhacda arrinta ruunargood maya arrintan hadda waxaa sida meediahay lasoo marsiyey taliyaasha ay ku warrameen maaragtay meesha ka joogay iyo dadka dadweynahaba idaacadahu iyo waraysteen iyo xogta kaleo aan helayna intaba yacni ciidankii uma iskuma dhafna umana habaysna sida ciidan kulli daafaha soomaaliya oo dhan hal ciidan oo kale iskuma dhafna marka waxay noqotay in ciidamadii qaab qabiil laftoodii mararka qaarkood deegaamadoodii ay iska jeclaystaan inay ayagu ay aadaan marka waxaan isleeyahay ciidan un deegaanka u dhashay ayaa iska jeclaystay oo kullay qorshahooda iyo taliyaasha qaarkoodna warkaasay sheegeen waa tageen meeshii way tageen dee wixii dhacayna way dhaceen laakiin waxaan maqlayaa in maaragtay meeshii ciidankii iyo taliyaashii ay ku mashquulsan yihiin inay maaragtay guluf kale meesha ku qaadaan marka anigu waxaan isleeyahay kow goob la qabtaahi macno ma samaynayso sababto taa wiilka laga qabanaya soomaali waaye mid cirka ka yimid maahan waa wiilka deegaanka u dhashay waxay u baahan tahay caqli iyo fikir lagu qanciyo dadka deegaanka lagu qanciyo wiilkaas laftiisa lagu qanciyo midkaan dagaalamayo ciidanka ka tirsan iyo maamul madani ah oo goobtii taga oo bedela maamulka ciidankani waa waa qandhajabis meeshuu qabanaya waana kasii gudbaya laakiin dhibaatooyinka shabeellada hoose ka jira oo maaragtay marka iyo shalaambood iyo dhibaatooyinkan hadda soo noqnoqdoo dhan waxay muujinaysaa in ciidamadii dadkii aan loo dhexayn taasi marka waxay keentay waana qorshaha dhamaystiran oo hadda aan sheegayno oo ah logisticada iyo ciidanka iyo xogta iyo maamulkii madaniga ahi meeshaas bedeli lahaa in la marsiiyo marka arrimahaas oo dhami waa arrimaha caqabadaha soo baxay oo mar walbaba keenaya in magaalo inta la qabto dadku ay soo dhoweeyaan dadkii xitaa kalsoonidoodii iyo hamuun qabkoodii toban sano dad balaaya dul fadhiday oo hadda markii loo yimi inta farxay soo dhaweeyey ciidankii haddana ciidankii dib uga soo noqdo mar dambe ma soo dhaweynayaan dadkaasina dee waxaa naftoodii ay geliyeen khatar badan bay geliyeen see loo gudbi karayaa in ciidamadu inta meel qabtaan haddana ay ka laabtaan howlgalladii socdo o dhan waa la arki jiray marka ma jiraa wax fursada ah oo u banaan ciidamada duulaan ka sameynaya marka horta ciidamada waa kow ujeedka laga leeyahay meesha qaba- qabashadeeda iyo istaraatiijiyadeeda iyo waxeed o dhan inay degsan yihiin waa qasab qodobka labaad waxaa weeye ciidan dhammaystiran oo dee waa ceeb gaarigii iyo qorigii ciidanka xoogga dalka soomaaliya intay al-shabaab qaataan inay dib ugu dilaan isla ciidankii waxay keenaysaa ceebta ugu weyn weya marka anigu waxaan isleeyahay arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ciidan ku filan meelshii aan loo hayn ciidan ku filan oo aada oo guul ka keeni kara oo sii hayn kara oo kasii gudbi kara inaanba marka horeba la aadinba oo ceebtu ay ka daran tahay guusha lare- la rabo in la aado marka taas ani waxay ugu muhiimsan waxaa u- ugu muhiimsan maalinlawd afartan konton ciidanaa meeshii tagtay konton ciidanaa meeshii tagtay eh, caqli maaha konton ciidana shabaabka meesha jooga way ka badan yihiin wayna inay dhibaateynayaanna waa laogya ciidan ku filan meesha inay tagto saraakiil waaweyn oo maaragtay saraakiisha waaweyn oo hogaaminta ahina inay ciidanka la socdaan yacni haddii ciidankaasi culays qabsadana gurmadkii iyo Diyaar.
wixii gaari lahaa inuu diyaar yahay iyo waxaa igu muhiimsan maamulka madaniga ee meeshaas een, xukumayana inuu ciidanka la socdo oo isla markaasba low an orderkii iyo kala dambeyntii meesha ay sidii